waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobile online iyo rediyoga
galab wanaagsan dhammaantiinba meel aad naga dhegaysanaysaanba waa galab isniina oo taariikhdu tahay toddobadii julaay laba kun iyo shan iyo labaatan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne magacayguna waa cabdinuur ismaaciil wararka maanta waxaa ka mid ah victoria oo laga yagleelay koox ama ciidan cusub oo la dagaalama dabeecadaha nacaybka ku salaysan mucaaradka victoria oo dowladda victoria ku eedeeyey inay horay u dayaceen nidaamka la shaqaynta carruurta iyo baanka dhexe austraaliya oo la filayo inuu hoos u dhigo dulsaarka daynta guryaha premierka gobolka victoria jasinta allan ayaa sheegtay in kooxda cusub ee dowladda gobolka u xil saartay la dagaalanka nacaybka ay ujeeddadoodu tahay in la joojiyo dabeecadaha nacaybka ku salaysan kadib weeraro yuhuud nacayb ah oo ka dhacay magaalada melbourne toddobaadkii ina dhaafay dhammaadkiisii labaatan qof oo gudaha kiniisad ku jiray iyaga oo u fadhiyay arrimo diimeed ayaa ka cararay kiniisadda oo ku taalla bariga malban kadib markii nin lagu tuhunsan yahay in uu sitay dareere nooca gubta ah uu ku shubay albaabka hore ee kiniisadda oo uu kadibna dabqabadsiiyey nin soddon iyo afartan jir ah oo ka soo jeeda magaalada sydney ayaa lagu soo oogay dacwado la xidhiira weerarkaasi isaga oo si kooban uga soo muuqday maxkamadda magistrateska ee melbourne maalinkii axadda ee bishu ahayd lixdii julaay ninkan ayaa lagu hayaa xabsiga rimaanka si maxkamad loo saaro dabayaaqada bishan booliiska ayaa sidoo kale ku howlan baadhitaanka dhowr dhacdo oo kale oo nacayb ah oo ka dhacay magaalada melbourne dhammaadkii asbuuca iyada oo premier jasinta allan ay sheegtay in dowladdeedu la shaqayn doonto bulshada yuhuudda iyo ciidanka booliiska si loo joojiyay bay tidhi dhaqamada noocan ah dadka australiyaanka ah ee diyaaradaha ku safraya inta lagu jiro fasaxyada dugsiyada ayaa lagu wacyigelinayaa in ay dhug u lahaadaan oo ogaadaan xeerarka iyo halista ay leeyihiin bayteriyada lithiumka ee lagu danabeeyo aaladaha bayteriga ku shaqeeya agaasimaha guud ee hay-adda badbaadada duulista rayidka ah ee australia pip spens ayaa sheegtay in rakaabka badankooda ay celcelis ahaan qofkiiba uu wato afar qalab oo ku shaqeeya bayteriyada lithiumka balse aanay dad badani weli si fiican u aqoonin xeerarka ka yaala ama halista la xidhiidha miss spens waxa ay sheegtay in la bilaabi doono ololo cusub oo luqado badan lagu baahinayo si loogu wacyigeliyo dadka safarka ah in ay fahmaan waxa la ogol yahay iyo waxa aan la ogolayn in diyaaradaha lala raaco tusaale ahaan bayteriyada lithiumka ee dabka lagu kaydiyo power bankskana loo yaqaano waa in lagu raro qaybta gudaha ee diyaaradda ama carrion lagageka lagu rito ayay tiri ee aan la gelinin qaybta xamuulka qalabka sida kombyuutarada telefoonada gacanta iyo cadayada korontada ku shaqeeya ee ay ku jiraan bayteriyada lithiumku qaybta rakaabka iyo qaybta xamuulkaba waa lagu rari karaa laakiin waa in laga damiyo bayteriga si looga hortago in uu isdaaro dadka guryaha ku qaatay amaahda ama deynta ayaa laga yaabaa in ay helaan hoos u dhac dhinaca dulsaarka deynta ah oo la filayo in bangiga dhexe ee austraaliya ku dhaqaaqo shirka guddiga siyaasad lacageedka ee bangiga dhexe ayaa bilaabmaya maanta oo ah toddobada bisha julaay kow iyo soddon ka mid ah soddon iyo toddoba dhaqaalayahano oo wargeyska reuters waraystay afartii julaay waa jimcihii ina dhaafaye ayaa sheegay in ay filayaan in bangiga dhexe uu birito oo bisha julaay tahay sideed saacaddu markay tahay labada iyo barhka duhurnimo ku dhawaaqi doono hoos u dhigid dulsaarka deynta oo ah eber dhibic labaatan iyo shan boqolkiiba dhegeystayaal haddana waxaa naga digneynaa in cutubkan warka ee aan hadda akhriyi doono ay ku jiraan xogo sababi kara murugo iyo muraara dilaac
waxaad nagala socotaa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s
hogaamiyaha mucaaradka ee victoria brad batin ayaa sheegay in dowladda gobolka ee xisbiga shaqaalaha waa leybarka eh ay iska indhatirtay baaqiyo isdabajoog ahaa oo lagu dalbanayay in dibu habeyn lagu sameeyo sharciga gobolka ee la shaqaynta caruurta arrintan ayaa soo baxday kadib markii nin lix iyo labaatan jir ah lagu soo oogay in ka badan toddobaatan dacwadood oo kufsi iyo xadgudub ah kadib markii lagu eedeeyey in uu si xun u isticmaalay siddeed carruura oo da'doodu ka yar tahay laba sano xisbiga liberaalka ee gobolka victoria ayaa soo xigtay baadhitaan uu sameeyey ombadismanka victoria sannadkii kaas oo ku saabsanaa qof shaqaale hore uga ahaa xarun xanaanada carruurta ah qofkaas oo si sharci darro ah u isticmaalay xog uu ka helay shaqadiisa si uu u helo carruur uu ku xadgudbo baadhitaankaasi waxa uu muujiyey cillado halis ah oo ka jira nidaamka hubinta iyo baadhitaanka ee working with children jek ee gobolka victoria maanta oo isniin ahna saadaasha hawada ee australia waa sidan caasimadda beth waxaa la filayay maanta shuuxyo iyo dabayl sagaal iyo toban digrii adelaide waa daruur iyo lix iyo toban malbana inta badan qorax toddobiyo toban digrii hobart cambra iyo sydney saddexduba waa qayb ahaan daruur hobart afar iyo toban cambra shan iyo toban sydney sagaal iyo toban digrii brisbanna waa shuuxyo gelinkii hore ahaa saddex iyo labaatan digrii iyo darwin oo ah qorax soddon iyo laba digrii halkii dollar ee australiyaanhana maanta waxaa lagu sarrifayey shan iyo lixdan senti oo ah dollarka maraykanka warkiina maanta intaas ayuu ku egyahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho